magaalada qardho ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku kala jebinayeen arday ka baxday maxadka saylaan kuwaasi oo bartay kombyuutarka caafimaadka iyo macalinimada waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka maxadka waalidiin bahda waxbarashada iyo bulshada qeybahooda kala duwan maxamed maxamuud maamulaha maxadka saylaan ayaa ka warbixiyey tirada ardayda loo qabtay munaasabadda iyo sida wax loo baray guud ahaan marka waxa weeye waa lixdan iyo kow arday weeye inta halkaa inoo joogta waxaan rajaynayaa ardadaas in markaa dhammaantood inay ku qalabaysan yihiin aqoon sidoo kale xirfad si gaara loo tababaray iyagana macallimiinta macadka ka shaqeeya iyo macadku qaabkii u diyaarsanintaba waxa weeye in ardayga la baro bal qaabkii markaa u noqon lahaa qof xirfadaysan oo xirfad ku shaqaysanaya mar labaad iyo mar saddexaad waxaan mahadcelinaya dhammaan martida halka soo qayb gashay si gaara waalidka ardadaas oo badankooda inala joogaaneen iyagoo markaas awoodda ugu badan iyo waxa weeye dhaqaalaha ugu badan ay ku bixinayeen xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda ku bogaadiyey waxbarashadooda iyo heerka ay soo gaareen leeyahay horay u socda guul baa gaadheen marka xigta waxaan leeyahay qalinjabinta ah qalinjabisheen waxa weeye miraheedii baa layna ka rabaa haddii alla idmo waxaa layna ka rabaa aqoontiinna iyo akhlaaqdiinna inaad mataqaanaa mar walbaaba aqoontu akhlaaqda aynu ku hagto marka aniga hal maaseej baan sidaa oo ah war cilmiga maadiga keliya yaan lagu kaaftoomin diintana ha la baro ciyaalka iyo dhallinyarada mar kale waxaan aada ugu faraxsanahay wejiyadan quruxda badan ardadan qalan jabisay xirfadda bartay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ardada dhammaysay xirfadaha dibloomka ee macadka saylaan iyaga iyo waalidiintooda iyo macallimiintooda iyo mu'asasada saylaan guud ahaanba waayo saddex hagalkaas ayaa iska kaashaday inay dadkaa dhisaan haddaan saddexdaasi aan iska kaashan ma aanay dhismeen iyaga oo wakhtigii geliyey macabada u huray dufcadan ayaa ah dufcadii labaad ee ka baxdo maxadka saylaan oo ka mid ah goobaha waxbarashada ee magaalada qardho